Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Maxamuud Jaamac Baarqab oo ah wakiilka guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaane ayaa lacag dhan labaatan kun oo doolar oo loogu talagalay bixinta qayb ka mid ah qaan lacageed oo loo haysto hooyo Xaawo Cabdulaahi ku wareejisay abtigeeda. Xaawo Cabdulaahi Nuur oo ah hooyo xaamile ah ayaa loo haystaa qaan lacageed oo dhan konton iyo laba kun oo doolar waxa ayna muddo dhowr bilood ah ku xiran tahay xabsi ku yaala degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Maxamuud Jaamac ayaa ka warbixisay muhiimadda deeqdan lacageed ee qaanta ah loo bixiyey.
maantay xaawo waxay noo saaran tahay madaxa maamulka gobolka marka labaatankii abti waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo xaawo iyadoo maaragtay abtigeed aad soo wakiilato aad tahay anigana maamulka ay ii soo dhiibeen waxaan rabaa inaan lacagtii aad naga guddoonto abtiga hooye xaawo cabdulaahi nuur ayaa ka mahad celiyey deeqdan lacageed uu bixiyey maamulka gobolka banaadir lacagtii guddoomiyaha gobolka banaadir uu ku caawiyey xaawo ayna ay guddoonsiiday jawaahir guddoomiyaha ururka haweenka qaranka gobolka jawaahir baarqab aad iyo aad bay u mahadsan tahay inkiiba boqol guddoomiyaha gobolka banaadir waa nin dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadda masaakiinta u dabqanaya jasaakamlahu khayr ilaahay baa khayr ka siinahaya ilaahay baa ku bullaalinahaya ummaddiisa nin u dabqanaya nin aan weliga arag ayada arag social media markii uu ka arkay isla markiiba jawaab degdega ka bixiyey waxay muujinaysaa intoo kalena ay u dhoobantahay waxay muujinaysaa sida dadkiisa ayuu daryeelayo u dagdabqanayo ayay muujinaysaa xaawo cabdulaahi nuur ayaa lacagtan qaanta ah ee loo haysto si loo bixiyo waxaa baraha bulshada ka bilowday ololo lacagtaas lagu aruurinayo iyadoo dhowaan la filayo in la sii daayo